إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah saddex ruux oo ay ku jiraan wiil iyo aabihiis ayaa xalay lagu dilay afaafka hore masjid ku yaalla gobolka amxaara ee dalka ethoobiya dad badan oo amxaare ah ayaa lagu dilay dhulka ay degto qoomiyadda binshanguul ee dalka ethoobiya abaabul dagaal oo xooggan ayaa ka socda galbeedka gobolka city oo ay waayihii dambe ku dagaalamayeen soomaalida iyo canfarta siyaasiyiin iyo odayaal uu xasan sheekh geeye ceeldheer ayaa usii kala baxay jilibjilib kuwaas oo isku haysta xukunka magaalo oo ay al-shabaab ku hareeraysan yihiin diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidufitriga ayaa laga dareemayaa degmada jamaameh ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose haweenka ku dhaqan deegaanka buurdhuxul ee walaayada islaamiga ah ee bokool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee walaayadaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا saddex ruux oo ay ku jiraan wiil iyo aabihiis ayaa xalay lagu dilay afaafka hore masjid ku yaalla gobolka amxaara ee dalka ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar gobolka amxaarada ee dalka itoobiya waxaa ka socda dilal iyo afduubyo ka dhan ah muslimiinta ku nool halkaas kuwaasoo sii xoogaystay maalmihii lasoo dhaafay sida ay soo taminayso warbaahinta kasoo hadasha gudaha itoobiya xalay xilligii laga soo baxay salaada maqrib kadib waxaa magaalada bahardaar ee gobolka amxaarada ka dhacay weerar dhagaraysan oo lagu beegsaday dad muslimiin ah oo kasoo baxay masjid ku yaala xaafadda afar iyo tobanaad ee magaaladaasi dabley hubaysan ayaa dadka muslimiinta ah weeraray aminkii ay kasoo baxeen salaada maqribka waxayna ku fureen rasaas taasoo ay ku geeriyoodeen ilaa saddex ruux oo ay ku jiraan aabe iyo wiilkiisa ilaa iyo hadda lama aqoonsan heebtooda dableyda ka dambeysay weerarka dad badan oo amxaare ah ayaa lagu dilay dhulka ay degto qowmiyadda binshanguul ee dalka ethoobiya muxsin xasan ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in beegsi xooggan uu ku socdo qowmiyadda amxaarada dadkoodana laga soo eryayo dhammaan dhulkii ay xoogga uga qabsadeen qowmiyadaha kale marka laga reebo dhulka soomaalida oo ay si aad ah ugu sii fidayaan kaniisado xoog lehna ay uga furan yihiin gobolka matiikal ee binshanguul waxaa deegaano ka tirsan ka dilaacay dhowr bilood ka hor jabhado hubaysan oo u istaagay sidii ay dhulkooda uga saari lahaayeen amxaarada oo muddo dheer dhibaato ku heysay islamarkaana deegaansatay amxaarada ayaa horay u qabsatay deegaano tuulooyin iyo dhulbeereedyo badan balse ha ahaatee bulshada ku dhaqan gobolkaasi ayaa u istaagay sidii ay iskaga dulqaadi lahaayeen dhallinyarada gobolka matiikal ayaa isku uruursaday buuraha waxaana ay weeraro joogto ah cagta ku mariyaan tuulooyin badan oo ay amxaaradu si gardaro ah ku deganayd dadkeediina ay horay oga barakicisay inkastoo aanan la soo warin tirakoob rasmi ah oo ku aadan khasaaraha dhimasho ee amxaarada gaaray haddana waxaa la soo warinayaa in tuulooyinka laga barakiciyey kumanaan qoys oo amxaaro ah howlgal kasta waxay maleeshiyada binshanguul ku dilaan markay ugu yar tahay toban ilaa shan iyo toban amxaaro ah oo ay ku jiraan carruur iyo haween toddobaadkan bilowgiisii waxay howlgalkii u dambeeyey ku dilaan labaatan qof oo amxaaro ah mas-uuliyiinta dowladda itoobiya ma awoodaan inay ciidamo u diraan dhulkaas oo waxay ka baqayaan in ay ku soo baxda furin kale waxayna arrintan xalinteeda ka dalbadeen maamulka binshanguul oo ay dhallinyaradiisu beegsanayaan amxaarada maamulka ayaa marar badan sameeyey howlgallo la sheegay in aysan ku beegsanayn maleeshiyada deegaanka balse ay ku qancinayaan abiy axmed dadkan ku nool binshanguul ayaa amxaarada ku aadaanaya inay qabsadeen dhulkooda kadibna xugun iyo xil oga heleen dowladda itoobiya maxaa yeelay markay isdooranayaan waxaa wax lagu qiimeeyaa tirada waxaana dhacday in binshanguulka deegaankooda looga codbato oo amxaarada ku soo baxaan waana sida hadda ku socoto magaalada jigjiga oo ay aada u deegaansanayaan qoysaska amxaarada madaxweynaha dhulka binshanguul ayaa sheegay cidda barakicinaysa amxaarada inaysan ahayn maleeshiyadooda oo keliya balse ay qaybta ugu weyn ku lug leedahay jabhadda oramada ee oola maanta ma jiro gobol aan lagu beegsanayn qofka amxaarka ah oo aanan ka ahayn dhulka soomaali galbeed abaabul dagaal oo xooggan ayaa ka socda galbeedka gobolka city oo wayihii dambe ay ku dagaalamayeen soomaalida iyo anfarta faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan beder kadib dagaallo culus oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay loogana adkaaday canfarta waxaa hadda la soo warinaya in dagaalka uu ka gudbay wejigii uu ku socday oo ahaa inay dagaalamaan wax u eg maleeshiyo beeleed hadda ciidamadan iyo booliska canfarta ayaa dagaalka kasoo qayb qaadanaya taliyaha ciidamadan iyo booliska ee canfarta ayaa sidaan xogta ku helino ilaa iyo sideed kun oo askari ku daabulay galbeedka gobolka city dhanka maamulka maqaarsaarka ee fadhigiisu yahay magaalada jigjiga ayaa isna ciidamadiyo boolisa oo aan tiradooda la shaacin ku daabulay gobolka city odayaasha soomaalida ayaa canfarta ku eedeynaya inay hadda kasoo tallaabeen tuulooyinkii ay soomaalida ka qabsadeen dhulgaaraya shan iyo labaatan kilomitir iyagoo doonaya inay qabsadaan deegaano hor leh oo ay soomaalidu leeyihiin sidoo kale siyaasiyiinta ayaa sheegaya in colaadda soomaalida iyo canfarta ay ka mid tahay istaraatiijiyadda dowladda ethoobiya waayo labada qoomiyadood waa dad muslimiinna si guud waxaana laga hortagaya inuu dhex maray iskaashi iyo xidhiir markaasna ay gees kaga riixaan qoomiyadaha amxaarada iyo tigrayga oo iyagu ah dad nasaaro ah dagaalkay hadda dhiiladiisu muuqato waxa aada u karkarinaya taliyaha ciidamada dowladda ethoobiya si qoomiyadaha kiristaanka loo tuso in colaadda aanay u dhexelin iyaga oo keliya balse xitaa kuwa muslimiinta ay islaynayaan danka kale dagaalka canfarta iyo soomaalida lagu shabadeynayo ayaa ah kuwa ay jiliyaal ka yihiin ciidamada dowladda ethoobiya ee liyubolis oo hal meel looga taliyo waxaa ciidankaas caado u ah in mar kasta uu roob do-o oo beeraha laga baxo ay dadka shacabkaa colaadgeliyaan markii ay xabadda isku dabadhacdan ay dib uga laabtaan markaasu ay isgumaadaan reer baadiyaha labada qoomiyadood ee canfarta iyo soomaalida siyaasiyiin iyo odayaal uu xasan sheekh geeye ceeldheer ayaa usii kala qaybsamay jilibjilib kuwaas oo isku haysta xukunka magaalo ay ku hareereysan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed cubeyd ayaa ka waramaya odayaal gacansaar la lahaa xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiin aada uga shaqaynayey in ciidamada dowladda federaal ku qabsadaan dhulkaas ayaa haatan qoorta isugu jira dhammaan xubnahan oo ay aada isugu dhow yihiin xasan sheekh ayaa jilibjilib isugu haystaa xukunka magaalada ceeldheer oo in badan dadkeedii isaga hayaameen markii uu meesha ka baxay maamulkii ku dhaqeeyey shareecada islaamka dhaca iyo qabyaaladuna u soo hoyatay qaar ka mid ah odayaasha oo ku kala shiray ceeldheer iyo muqdisho ayaa hawada isku mariyey hadallo dhiilo xambaarsan odayaasha ku shiray muqdisho waxaa la joogay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka waxayna dooddoodu ahayd sida tan annaga maamulka ka jira oo hadda la cuuscuusay kuma jirno been roorta rumuma gaartaa leeyihi dadaa waxay leeyihiin aybakargaab annagaa ah annagaa ka mas-uul ah haddii oo meelaha qaar la tagana waxay leeyihiin qoon kale sheegaan anugu haddaan dheerbel dhiimaayo degmada ceeldheer annaga maamulka ka jira oo hadda la cuuscuusay kuma jirno mana taageersanin annaga ma taageersanin mana doonayno weligeyna iyo allahaynana taageeri mayno ayagana saasaan ku macasalaamayhaynaa xasan sheekh ayaa markii la dooranayey halkudhig ka dhigtay soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah laakiin waxaa muuqanaysa soomaali heshiis ah iska dhaafe inuu isku diray jufada hoose ee uu isagu ka dhashay diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ayaa laga dareemayaa degmada jamaam ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka waramaya maxamed amiin
magaalada jamacme ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka jira diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ee inagu soo wajahan taasi oo ay inooga harsan tahay maalmo qura dadkuna si aad ah ayay u diyaargaroobayaan barqanimadii maanta waxaan booqday suuqa degmada jamacme halkaasi oo aan ku arkay bulsho aad u fara badan oo wax kala iibsanaya islamarkaana wejiyadooda laga dheehanayo farxad weyn ugu horreyn waxaan booqday goob lagu iibiyo qalabka ay carruurtu ku ciyaaraan halkaasi oo aan kula kulmay mid ka mid ah howlwadeennada goobtaasi waxa uuna iga warbixiyey badeecada uu hayo
abees maxamuud maadey waxaa ku iibiyaa oo qorayaasha oo hadda oo la keenay oo aad u fiican oo noocyadooda oo aad u seebiyeen hadda lee la keenay iyo bajaaj iyo baawurada yaryarka iyo qalab fara badanaa ku iibiyaa kan waa afar doolar bajaajtana waa saddex doolar gawaarida mid laba ibar mid saddex doolar waa kala yihiin ciidan iyo ciiddii hore ka waran maxaa farqa u dhexeeya xagga diyaargarowga marka la eego ciidan oo kale mabna soo maranba ciid oo tan u quruxsan mabna soo maranba magaalada aada loo qurxiyey oo aada u quruxsan tahay sanadkan wax ku fiican ma lahan haa qoryaalkan oo nocan oo kale iyo noocyadaas oo kale iyo qoryaal fara badan oo hadda la keenay baawurada iyo diyaarooyin oo kumaatiga u kaceen iyo waxyaalo fara badanaa u keenay aada oo loo soo qorxiyey sanad malayga haddaa la keenay horaan buu keeni jirin haddaa la keenay aada oo fiican ilmaha markay arkaan ilaa oo ilaa intaasoo kilomitr oo kale keligiisa isku ordaa marka ilmaha aada u jecliyiin maya batriyaal gelnaa batriyaal gelnaa oo qalabka qaar waa dhammaadeen waabu a ciidia oo beri ay moogtahay waabu dhammaadeen marka oo waxyaalo fara badan aad u quruxsanaa la keenay waa dhammaantooda horaana u dhammaadeen marka markii la keenay baa horaa lagu kala qaatay waxyaalo casri ayaa loo keenay waana lagu kala tagay macmiisha aada loo soo dhaweeyaa marka waa aada loola macbiilo aada loo soo dhaweeyaa ciidan ciidii kale alhan gaarsiyaa leeyahay tan oo midan mid ku wanaagsan alhan gaarsiyaa leenahay aada u faraxsanahay aada u faraxsanahay tan oo kale mabna soo maranba ciidan oo farxaddan oo kale mabna soo maranba haa aada u faraxsanahay sidoo kale meelaha aan booqday waxaa ka mid ah carwooyinka iyo goobaha kale ee lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan ugu horeen waxaan tegay carwo bin shariif iyo carwo horseed halkaasi oo aan kula kulmay howlwadeennada carwooyinkaasi waxayna iga warbixiyeen waxyaabaha ay macaamiishooda ugu talagaleen ciidan wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ibraahim bashiir maxamuud waxaan joogaa degmada jamaame haddeer waxaan ku suganahay meheradeyda carwo bin shariif oo ku taalo bartanka magaalada degmada jamaame waxaan ku iibiyaa dhar baan ku iibiyaa qaybihiisa kala duwan rag iyo dumar caruur iyo dad waaweyn ayaan ku iibiyaa eestaraha iyo dharka tulliinka ah ayaan ku iibiyaa haa waxaan ku soo kordhinay dhar fara badan oo sida baatiyadoo kale xijaabyada sida hadda uniformka oo degmada laga tasho la amray sidaasoo kale aan kusoo kordhinay waxaan kusoo kordhinay dhar cusub haddeer soo baxayo idaha kale hore aansan jirin oo haddeer soo baxay aan kusoo kordhinay sida kabaha labiska oo rag iyo dumar aan kusoo kordhinay waxyaabo badan oo adi insha allahu tacaala oo loogu diyaargarooba ciidda ayaan kusoo kordhin oo labiska oo macnaha zeyga zeyga insha allah labiska aad iyo aad baan u diyaargarooynaa farxad badan naga muuqato soonkii oo gabagaba ah waqti jawigu qabuub noo noqday insha allahu tacaala isbedel badanoo jiro alxamdulilah rabbilcaalamiin jawigeenoo degan waxaad dareemaysaa insha allahu tacaala bulshada qaybaheeda kala duwan gol iyo gabiib ka wada ammaanayso loo diyaargarooya ciiddaas farxad badanaa jirta waxaad u malaysaa inay haddaba ciidda tahayba diyaargarooga markaad sii fiiriso maalmaha waxaad u moodaysaa insha allah inay ciidda iyada tahay maalmahan tahay farxadda waad la yaabaysaa macnaha dadkii ayagoo soo gabagaba u yahay soomay ayaa waxaad u malaysaa dad afurun oo kale ay u faraxsan yihiinba maasha waxaad ka dareemaysaa jawgu macnaha insha allah oo barwaaqo ah waqtiguu kusoo toosay iyo alxamdulilah rabbilcaalamiin isbedelka iyo macnaha alxamdulilah rabbilcaalamiin iyo alxamdulilah farxado badanaa jira insha allah iidii hore aana jirin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdullaahi macali aadan degan degmada jamaame waan soo dhaweynayaa idaacadda alfurqaan ee nala joogta jamaame maanta magaceeda waa cali horseed waxay iibisaa qalbooyinka kala duwan sida elektroniga moobeelada catarada dhinaca shoobinka markii la dhaho cataro nooc walba oo qaali ah waxaa kaloo aan iibinaa kabaha ragga kuwa dumarka labiska ciyaalka cabitaanada noocyadiis kala duwan wax walba oo u baahan yahay nin walba maanta ciidaya waa la helayaa maanta alxamdulilah ciidan waxay nooga duwan tahay ciidihii hole iyadoo noqotay heer gobol midaas waa ka kow mideeda kale waa magaaladii oo bilacdeedii la bedelay oo taasoo sabab ay u tahayna maamulka cusub ee imaaday degmada alxamdulilah waan soo dhaweyneynaa mustaqbalkaanna waa rajeyneynaa in badan dadkeena aad bay ugu faraxsan yihiin niyad ahaantooda ka waran diyaargarowga dadka ay wax iibsashadooda ka waran dhammaan way fiican yihiin dadkii iibsanaya wax walba raadin raadintooda nagu badata oo nin walba waxbuu doonaya oo kala duwan reerahooda ay u rabaan alxamdulilah annagana waa u keenna wax walba ay doonayeen qa- hadday noqoto hataa qalabka jiifka arooska dadba aroos u diyaargarooba alkaysa xagga sanfurta dhammaan waa u haynaa maasha allah maasha allah macaamiisheena aad baan u tacaamulaynaa dhinaca walba hadday lacagta soomaaliya wataan hadday e p c wataan hadday e dahabka wataan wax walba waa ku qaabilnaa alxamdulilah wax dhibaan ma sheegin maasha allah ummadayna waa so- waan jecelnahay alxamdulilah dhammaan waxaan leeyahay farxad ku ciida ciidan ciideeda nabadgelya naxariis allah nagu gaarsiiyo midda mid ka fiican allah na gaarsiiyo insha allah muslimiinta oo dhan baan waxaan rajeyna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamullahi la ilaha billah dharku waa haraaj waa hal doolar waa nus doolar waa hal doolar waa nus doolar haraaj iyo xoolo jaba ka faa'iidayso bismillaah een, waxaan nahay ganacsatada een, degmada jamaame waxaan gadnaa gaar ahaan kabo dhar baate xijaabiyaal shaarar maasha allah aad iyo aad baa suuquu kala socdaa alxamdulilah nabadgelyo wax uba haysana wax dhiba ma jiraan sidoo kale meelaha uu mashquulka aadka ah ka jiro waxaa ka mid ah timajarayaasha iyo harqaanada lagu talo dharka noocyadiisa kala duwan waxaan gaarnay goob harqaan ah oo lagu talo dharka noocyadiisa kala duwan waxayna howlwadeennadu inooga warbixiyeen mashquulkooda ku aadan diyaargarowgooda ciidda
bismillaah waxaan joognaa degmada jamaame waxaan u dabaaldegaynaa een, munaasabadda ciidulfidriga anagoo ka mid ah harqaanleyda degmada jamaame waxaan tolaynaa si aad u jeedaan reer ciid waan u dabaaldegaynaa iyadoo ka dhiman tahay ciid sidaan rajeynayno laba maalin shaqadii waxaan ku jirnaa een, ciidilfidriga anagoo dadka bulshada u adeegayna dharkii ay ku ciidi lahaayeen maalintaas farxadda ay ku dabaaldegaga ay gashan lahaayeen ayaan shaqadeeda wadnaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu Eh, idaacadda islaamiga alfurqaan aad iyo aad aad umahadsantihiin anigoo ah magacayga cabdulaahi kana mid ah harqaanleyda degmada jamaame kana shaqeeyo harqaanka janno gale taylor ciidan oo ah ciidulfitriga oo ciidihii hore ay kaga duwan tahay degmada jamaame ayadoo degmaheed oo laga dhigay gobol sidaas oo ah eh, shaqadeeni aad ay u tiro badatay waxaan ugu soo xobnay dad aad u badan markii aan ka qabanay dhar aad u tiro badan dharkaasoo ka mid ah eh, bakistaanada shaatiyada saraawiisha tishaaryada khamiisyada bulshadana waxaan kula wadaagaynaa dabaaldega ciidulfidriga waxaan halkan ka salaamayaa waaligeena sheekh axmed abu yuunis anigoo ah maxamed cabdi cumar ku nool degmada jamaame kana mid ah xarqaanleyda degmada jamaame Ee, waxaan tolnaa dharka dumarka caruurta xijaabada diracyada faashonka garamada cabaayadaha ciidan iyo ciiddii hore farqi ayaa u dhexayso ciidan ayaa ka dad badan habeen waa shaqaynaa maalinna waa shaqaynaa
anigoo ah maxamed cabdiqaadir bataa oo ku nool degmada jamaame dabaaldegaan ku jirnaa xadda xagga ciidda ilmo caruur dhallinyaro dad badan ayaa noo fadhiyo timajaraha v i b timajaraha magaalada ugu weyn bulshada maasha allah maasha allah soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada sidoo kale goobaha aan tagnay waxaa ka mid ah xarumaha lagu iibiyo macmacaanada iyo cabitaanada waa kan mid ka mid ah howlwadeenka oo ka warbixinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wilaayada jubbada hoose degmada jamaame gaar ahaan waxaan ku soo dhaweynaynaa xalwo suuga iyo buskud ayuu macmacaan ayuu sheebaa yaala gaar ahaan xalwada suuga ah xalwada kilaahda uu yahay afar doolar nuskeelaadana uu yahay laba doolar ruwaceeda uu yahay hal doolar insha allah aad iyo aad waxaan u- u- ugu soo dhaweynaynaa dadka martida ah gaar ahaan degmada jamaame ku cusub inay ku soo dhowaadaan ay xalwo u soo doontaan xalwo suuga gaar ahaan isgooska carwada suhayf degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa hoos yimaada tuulooyin aad u badan dadka tuulooyinkaasi ayaana qayb ka ah kuwa usoo dukaamaysa tegaya islamarkaana usoo ciidaysanaya magaalada waxaad arkaysaa waalidiin badan oo ehelkooda iyo carruurtooda u iibinaya dhar iyo waxyaabo kale oo kala duwan si ay farxadda ciidda isula wadaagaan jamaame waxaa diyaargarowga kala mid ah dhammaan dhulka wilaayaadka islaamiga ah ee uu ka socdo diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan munaasabadda ciidulfidriga dhammaan suuqyada wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka jira mashquul iyo zaxmad badan siiba carwooyinka lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan goobaha macmacaanada lagu iibiyo goobaha lagu iibiyo qalabka ay carruurta ku ciyaaraan iyo xarumaha lagu tolo dharka sidoo kale magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ah waxaa lagu arkayaa dad badan oo usoo ciidaysa tegay wilaayaadka islamarkaana ka yimid magaalooyin ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah sida magaalada muqdisho magaalada kismaayo iyo kuwo kale oo la mid ah marka aad joogtid wilaayaadka islaamiga ah ma jiraan isbaarooyin qashqashaad ciidan wadooyinka taagan oo bulshada weydiisanaya lacago baad ah iyo dhammaan caqabadaha ka jira goobaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan haweenka ku dhaqan deegaanka buurdhaxul ee walayda islaamiga ah ee bakool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee walaayadaas maxamed qaasim ayaa ka waramaya haweenka ku dhaqan deegaanka buurdhuxule ee walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa hadiyado fara badan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ee walaayadaas goobta lagu wareejinayay hadiyadda waxaa goobjoog ku ahaa mid ka mid ah culummada diinta islaamka ilaahay subxaana wataala aan kama hadiyaan ilaahay subxaana wataala aan kama hadiyaan mayna lena mujaahidiintii madaxdii islaamka ee arrintaasi abaabulay waana fuliyeen waana ilaahay ka guulaysay subxaana wa tacaala may lena jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wataala khayr badan siinka abaalgudo lankii shahiid ilaahay shahaadiisku aqbalo kii dhaawacayna dhaawac shay degdeg ilaahayn bogsi kii kala fiya unu cumro dheero oo cibaado badan iyo ajar fara badan ilaahay subxaana wa tacaala si iyo dhagna maylana jazadin ilaahay ka dhaka ee jannat alfirdows alacla ilaahay subxaana wa tacaala daaru lmujaahidiin iyo daaru may wahe shuhadaa ilaahay subxaana wa tacaala siinka abaal mari eed iyo eed aan bogaadiyaan waanan ka faraxsagna sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nuqabada walaayada bokool iyagoona bogaadiyey hadayaadka ay bixiyeen gabdhaha muslimaadka ah taasi waybuahamaylana eedan dadaalin dadaalkiisan dadaalin siinbalawma ee ee horan dadaalin insha allahu ilaahay may ku rajayan walahaan ku dambeyn dadaalkin inta inta ku badadoon ya ilaahay subxaana wa tacaala ya ku rajayan haddii ilaahay ogolaada waa kuwan qaar ka mid ah haweenka oo ka warbixinaya waxyaabihii ay wareejiyeen
اللهم أجزل لهن المثوبة وتعهد بهن بكلاءة ومعونة أيها المجاهدون في الثغور ها هن أمهاتكم خلفكم كالصغور لا تزعزعهن رياح المحن مدى الدهور فاتقوا الله ولا تخيبوا ظنهن فيكم واغلظوا على الصائل الغاشم في دياركم فإن وظيف الحرب لا يخبو بل يزداد كل يوم شرارة تعلو وليكن شعار كل واحد منكم إذا رأى سيفه ينبو أو جواده يكبو أريني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تمادي هبوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام كبروغي بقول degmada buurdhuxun laga noolay walaalajo mujaahidiinta suquurta ku suganayd hala doonen caqabayaal shal duun oo walaayo biyo naftatiyo jeelen nafta walaalasho hala jeeladen anta unku wareejiyaa eena mayba mujaahidiinta ilaahay oo furanta ka sugan gaalada la xisaabta maayt intaan ku diyaarinay caqabayaal kala duwan aagato oo sida boqol iyo afartan aage mashaariida oo ka afurayaan tuman i afar loore ambuulada miskeed oo iyo cadiin baahdan karsadayaan oo tuman iyo afar loor e digirta oo iyo ambuulada ka daradayaan oo lama loor e soqorta mashaariida ka daradayaan oo todoba loor e may kale intaan ku diyaarinay go-yaalka oo dhaxanta ku hoboogadayaan todobaatan iyo shan e tamarta oo kacafurayaan labaatan kiish e iyo intaan ku diyaarinay awalna maneega balaawna maneega dhammaadna maneen haado doonta may baleena mujaahidiinta sawirta ka sugan ma aginga ena garabkinga ena walaay nafta tayna lijeelna naftatiin lijeelna haweenka ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ayaa qayb ka ah garab istaagga ciidamada mujaahidiinta iyagoo ugu deeqa hadiyado kala duwan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa